Saamaynta ka dhalatay ayaxii toddobaadyadii ugu dambeeyey soo gaarayay qaybo ka mid a tuulooyin hoos yimaada degmooyinka jowhar iyo mahadaay sidoo kale cayayaan fara badan ayay sheegeen beeralayda in uu dhibaataynayo cumar maxamed qoriyow oo ka mid ah beeralayda tuulada calideer ee duleedka magaalada jowhar aan kula xiriiray khadka taleefonka ayaa sheegay dhibaatooyinka ayaxa iyo cayayaanka ay u geysteen beerahooda beeraha tuulada calideer waa beero badan oo beerta kulligee midda kasteertay beerta dhammaanteed waa toban saac saddex milshay soomaaliya ah dhowr boqol oo aytar waa ma dhow beero waaweyn wa waxaa u qaadanay qalaxyo iyo macnaha waxaa u qaadanay burxoori waxba isaga qaadanaan ka boobay waa beerdhaayo sisin iyo dil isugu diraa dhaaye qarashka iga galay maamulka waxaa uu sheegayaa laftacaal sisimakas waxaa naga haayo ayax ayaa naga haayo waxaa naga haayo galluun waxaa naga haayo ceryaan ceryaana naga haayo waxa kula tacaalla ayaanu sheega waxaa jirta beeraley badan oo dhibaateeyey ayaxa iyo cayayaan dhibaateynaya beeraha kuwaas oo ay sheegeen in ay jirto ceryaamo qabow badan oo subaxii iyo galbihii ku degta beeraha taasina ay sababto in ay caleemaha isku dhegaan islamarkaana ay ka dhex dhashaan cayayaano noocyo kala duwan leh waxaana jirto tuulooyin hoos yimaada degmada jowhar oo dhibaateeyey ayaxa waxaa ka mid a tuulada banaaney ee duleedka degmada jowhar mid ka mid a dadka bartay cilmiga beeraha ayaa ka codsaday wasaaradda beeraha hirshabeelle iyo midda dhexe in la caawiyo beeraleyda iyo xoolodhaqatada si loo badbaadiyo beeraha iyo xoolaha intaba wasaaradda beeraha dowladda dhexe iyo hirshabeelle codsiga aan u dirayo sidii islamarkaa loo difaaci lahaa ummaddan loogu qaban lahaa dhibaatooyinkan ku soo noqnoqday iyagoo fasahaad ku soo rafaaday haddana dalaga kuwii u heray anyax saameen uu ku sii yeelanayo marka wasaaradda beeraha waxaan ka codsanaa inaad ay sameeyaan gurmud oo degdega in ay sameeyaan ayna u kaashtaan aqoonyaanada ina ay u kaashtaan dadka aqoonyaanada beeraha cilmiga beeraha dadka soo bartay ina ay u kaashtaan haddana tareena ay dad sii ay u sii siiyaan ama tababar ay u siiyaan dad beeraley say iskaga difaaci lahaayeen inay tababar ay usii siiyaan markaan leeyahay cilmiga beeraha markaan leeyahay macal xoolaha ku jira agricultureka lagu sheegay xoolaha ku jira wax badanaa soo galaayo baranjigiisi waa badanya hadii waa tirinaan wax badanaa soo galaayo laakiin hadda waxaan kusoo koobaa dhibaatooyinka saameynta ay ku yeelanayaan beeralayda iyo xoolaaleyda waa haddana waa beeska koowaad oo nolosha beer wixii ka soo baxo ay bulshadan kubaahibeelay xoolaha beeray nafkooda ay kasoo ay kusoo bilaabanayaan beeray ku nool yihiin beer wax inay kasoo daaqaan ay ku nool yihiin haddana iyaga ganacsi laga sii sameena ama hilibkooda la isticmaala ama caanahooda la isticmaala waxyaabo badanaa laga isticmaala maadaama beeska koobad ay yihiin beerta iyo xoolaha beeska koobad ay yihiin wasaaradda beeraha waxaan ka codsanaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanaa inaa cilmigaas dadka u ehelka ah ina ay raadiyaan kalad oo la tashtaan wax ay isla meel dhigaan si ummaddan looga badbaadi dhibaatooyinkan kusoo noqnoqday waxaa jira cabashooyin ay wadaan beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe iyagoo horay ula daalaadhacayay fatahadaha webiga shabeelle ayay ugu darsameen ayax iyo cayayaan aafeeyey beeraha sidoo kale daaqa xoolaha ayaa ka mid ah halka ay saameynta ku yeelatay dhibaatooyinkaasi